maamulka degmooyinka cadaado iyo gallinsoor ayaa si nabad ah ugu guulaystay joojinta shaqaaqa dhex maratay dad xoolo dhaqato ah oo kasoo jeeda gallinsoor iyo cadaado shaqaaqadani oo sababtay cabsi iyo walaac bulsho deegaanka ayaa waxaa dadaal xoogan ku bixiyey waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta deegaanka kuwaasi oo ku guulaystay in la kala dhex galo dhinacyada isku dhacay islamarkaana lasoo afjaro ismariwaagii waxaana hadda la filayaa in la bilaabo wadahadallo rasmi ah oo lagu xalinayo tabashooyinka jira si aynan xaaladdu mar kale dib ugu soo laabana gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado cabdixakiin maxamed cali ayaa ka warbixiyey shaqooyin ka dhacay deegaanka deegaamaynta sharci darrada waxaan rabnaa in la joojiyo si looga ballamay deegaankan laga soo bilaabo meesha la yidhaha baxda gaabo ilaa iyo galinsoor iyo bandiiradley iyo dhulka u dhexeeya ilaa iyo wad galinsoor ilaa iyo inta ka dhexaysa deegaamadii maamulka hadda kahor dib heshiisiinta laga sameeyey ee shuruudaha laga soo saaray fulinay howlgal amniga lagu xaqiijinayo oo lagu burburinayo berrin loogu talagalay in si reer guraagi loo dego oo la deegaameeyey waxaan halkan ka soo saarnay awaamiir ah berrin inuusan deegaan noqon karin berrinka qofkii degaa inuu baagiisa ka qaadanayo markii uu ka guuro sideedana berrinta uusan qof iska lahayn oon la deegaamayn karin berrin laga dhisayo waabab iyo maqaayado iyo wax deegaamayna arrintaas waa la diiday dhammaan waa la burburiyey waa la gubay halkan waxaa ku sugan maamulka degmada bandiiradley maamulka degmada cadaado taliyayaasha saldhigyada cadaado iyo bandiiradley iyo galinsoor oo saddexa taliya amni ay joogto xildhibaanada golaha deegaanka qaybo ka mid aha jooga iyo maamuladaas halkan waxaa lagu go'aansaday in berrinkan fidqaalladu ka timid labadii reerba laga raro ee degtay sidaa darteed waxaa la burburiyey deegaamayntii laga sameeyey waxaa laga qaaday baaggii waxaa laga fujiyey siligyadii maqaayadihii laga furay iyo waxaalihii laga dhisayna waa laga burburiyey dhammaantood berrintu waa reer guuraa berrinka qofku markuu ka guuro qof kala degi kara qof berrin uu u dhowran yahay ma jiro sidaa darteed waxaan rabnaa inaan la xisaabtanno maamulada degmooyinka iyo taliyayaasha amniga dadka dhiilada colaadda abuuraya dhallinyarada oo berrinta laysku qabsada iyo waxyaalaha deegaamaynta qoryaha la imaanaya dad gaara ayaa jiran oo noo qoran oo qaswadayaala oo colaadda ka abaabula deegaamada talisyada amniga waxaan faraynaa dadka in la raadiyo listigooda loo soo gudbinayaa sidoo kale dadka meelahan degan qofkii dhibaato dareemaa waxaan rabnaa inuu gooliska usoo dacwoodo ma jiro oo ma jiro qof gacantiisa u xafiis tahay qof asagu sharci gacantiisa ku qaadan karaa ma jiro qofkii dareemo dhibaato in lagu hayo waxaan rabnaa inuu soo dacwoodo sidoo kale taliyaasha waxaan faraynaa inaan meelaha iska qabsiga ee waxyaalaha laga burburiyay inaan dib loogu soo noqon karin oon deegaamin cusub laga samayn karin ayaan faraynaa taliyaasha amniga aad iyo aadaan kugu mahad celinayna waxaan rabnaa dadka galmudug si nabad inay ku wada noolaadaan berrinka markii qof ka guuro qof kala dego sidoo kale deegaamaynta sharci darrada waxaan rabnaa in la joojiyo si looga ballamay deegaankan laga soo bilaabo meesha la yidhaha baxda gaabo ilaa iyo galinsoor iyo bandiiradley iyo dhulka u dhexeeya ilaa iyo wad galinsoor ilaa iyo inta ka dhexaysa deegaamadii maamulka hadda kahor dib heshiisiinta laga sameeyey ee shuruudaha laga soo saaray sidii in loo oofiyaan rabnaa qofka markuu meel deegaameyna samaysanayo waa inuu dowladda hoose u yimaadaa waa in la ogaadaa inay qalad tahay iyo inay sax tahay bino kasta oo sharci darro ah qofka dhisana waa la ganaaxayaa waana la duminayaa sidaasaa noo ballana isku dhaca dadka xoolodhaqatada ah ayaa ku soo lalaabtay galmudug taasi oo sabab u ah daaqsinta iyo sidoo kale deegaamaynta